قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين
xildhibaannadii gaaloobay oo ka mid ahaa qoladiisii waxay yidhaahdeen waxaan innagu kugu aragnaa caqli xumo waxaana kuu malaynaynaa inaad ka mid tahay beeneelayaasha